أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون طال ليل الأنيق دمعكم في العيون ما لكم تلبسون حلة البيسين ما لكم تلبسون حلة البيسين
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka diiradda jimcaha oo asbuuciiba mar aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga alfurqaan barnaamijka waxaan toddobaadkan ku falanqaynaynaa kelimad oo dhowaan jeediya amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab a-sheekh axmed cumar abu cubayda taasoo diiradda saaraysay xadgudubka xabashida ah ee ku aadan badda soomaaliya iyo cadaawaddeeda ka dhanka ummadda soomaaliyeed barnaamijka waxaa maanta marti ku ah falanqeeya ku-xeeldheer amuuraha geeska afrika iyo bariga dhexe oo lagu magacaabo maxamuud ugaas kaasoo qurbaha ku nool kuu soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka diiradda jimcaha الصواب يستذل الصعاب يوم كان الكتاب في قلوب الشباب أمة لم تهن كيف أمست إذا ما ارتعى للفتن مزقتها المحن دب فيها الوهن شرداتها المحن أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون
waa hagaag mar kale dhegaystayaal waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu inta aanan falanqaynta u gelin aan dhegaysanno warbixin oo weriye cabdulaahi soomaali ku eegayo kelimadda uu jeediyey amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab amiirka xarakada shabaabulmujaahidiin sheekh axmed cumar abu cubayda ayaa kelimad u jeediyey wax uu si qoto dheer ugu lafguray damaca guracane ee etoobiya ay ku doonayso milkinta baddeenna soomaaliya iyo sida arrinkaasi geed dheer iyo mid gaabanba ay ugu fuulayso waxa uu ka sheekeeyey marxaladihii kala duwanaa ee etoobiya muddada dheer ay ku raadinaysay in ay la wareegto badda iyo beriga soomaaliya iyada oo garab ka helaysay gumaysayaashii reer galbeedka khudbadda oo aad u dheereed lana baahiyey xalay oo taariikhdu ahayd saddexda bish shanaad kun afar boqol afartan iyo lix ee hijriga waxaa lagu lamaaniyey oo uu amiirka xarakada shabaabulmujaahidiin markhaati ka dhiganayay codadka madaxweynaha dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada qaarkood iyo siyaasiyiin kale oo dhammaantood muujinayey sida ay etoobiya ugu daacad yihiin aanayna culays ugu arag ahdaafteeda bad iyo berri doonka ah sheekh abuu cubayda waxa uu isweydiiyey waxa keeneen xukuumadda etoobiya oo dhulka iminka ay ka taliso mar muslimiinta soomaalida ugu horrayso ay ka tali jireen ay xilligan hawaysato badaha muslimiinta waxa uu sheegay in ku dhaqanka diinta islaamka laga tegey dadkana qalbiyadooda ay ku weynaadeen adduunye jacaylka iyo dhimasho nacaybka
waa inaan isweydiinnaa maxay yihiin asbaabaha keenay inay etoobiya si bareerah ugu dhiirato qaadashada badaha muslimiinta shalay haddii imaam axmed gurey iyo saldanadihii islaamka ay qabsadeen gobollada tigraay iyo amxara ayna ka taliyeen adis ababa maxaa keenay maanta inay xabashada sheegtaan zaylac iyo banaadir su'aashan jawaabteeduna waa mid allah iyo rasuulka sala allahu calayhi wasallam inoo sheegeen allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi awalamaa asaabatkum musiibatun qad asabatum midlayha qultum anna haada qul huwa min cindi anfusikum ina allaha calaa kulli shayin qadiir asbaabtii ugu weyn ee kaalinta koowaad ka qaadatay inay etoobiya ama gaalada si guud nagu soo duulaan waa inaan ka tagnay ku dhaqanka diinteenna qalbigeennana uu ku weynaaday adduunyo jacayl iyo geeri nacayb taas oo keentay in laga tago jihaadka cadowga laguna raalli noqdo nolol dulli ah iyo inay gaalo noo taliyaan wuxuu intaa ku daray in qabyaaladdu ay kala dhantaashay awoodda ummadda soomaaliyeed ee muslimiinta ah cadowguna taa uu uga faa'iidaysanayo asbaabaha keenay inay etoobiya soo hawaysato baddeenna waxaa ka mid ah qabyaaladda iyo kala tagga ummadda soomaaliyeed taas oo kala dhantaashay awooddeenna keentayna inuu cadowga inaga faa'iidaysto allah subxaanah wa tacaala wuxuu yidhi walaa tanaasacuu fatafshaluu wa tadhaba riixukum maanta waxaa nasiib darro ah in halka ay etoobiya ku howlan tahay sidii ay ula wareegi lahayd dekedaheenna iyo garoommadeenna in qabaa'ilka soomaaliyeed iyo qowmiyadaha muslimiinta ay isku laynayaan maamul goboleedyo riddo ah wuxuu sidoo kale ka digey qaramada midoobey iyo heshiisyada caalamka iyo xeerarka la doonayo in badda dadka muslimiinta ah ee soomaaliyeed etoobiya lagu siiyo wuxuu mar kale etoobiya u sheegay in dagaalkeedu uu yahay mid diimeed ayna la gudboon tahay in shareecada islaamka ay qaadato asigoo ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin bogaadin u jeediyey waxaanu u sheegay in laga rabo in etoobiya oo maanta gibir ka qaadaysa dadka muslimiinta ah ee ay gumaysato ay gaarsiiyaan heer iyada jisye laga qaado waa hagaag waxay ahayd warbixintii cabdulaahi soomaali markaana waxaan toos u gudagelaynaa falanqaynta barnaamijka waxaana soo dhoweynayaa aqoon-yahan maxamuud ugaas maxamed marka hore waxaad dhegaysatay kelimadda ah amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab asheekh abu cubaydah marka aan sawir guud naga siiya kelimadda iyo ahmiyaddeeda assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan ku salaamayaa olole adiga iyo khiyaarta kale ee ree al furqaan iyo dhegeystayaasha idaacaddaba su-aasha haddaan usoo noqdo kelmaddani xaqiiqatan waxay ahayd kelmad munaasab ahayd oo ku soo beegantay yacni xilli ay taagan tahay arrin iyo dhacdo iyo qadiyad runtii miisaan aad u culus u leh saameyn aad u weynna ku yeelan doonta mustaqbalka ummadda soomaaliyeed iyo masiirkeeda meesha laga istaago iyo mawaaqifta hadda laga qaato iyo go-aanka laga gaaraana uu runtii saameyn weyn ku yeelan doono jiilo soo socda ee muslimiinta mandiqadan bariga africa sidaa darteed waxay ahayd kelimad munaasib ah afar qaybood ka kooban qaybta maaragtay ugu horeysa oo taariikh iyo maxaanku idhaahdaa ummadahan deriska ku ah mandiqadan geeska africa ee qaybna ay nasaarada xabashida tahay qaybna ay muslimiinta soomaalidu hormuudka u tahay ay tahay maaragtay siraaca ka dhexeeya iyo taariikhdooda iyo maaragtay maraaxiishii uu soo maray ku aadan oo baraarujinaysa oo iftiiminaysa oo maaragtay ta'siilin ku samaynaysa qadiyaadka maanta taagan iyo maxaanku idhaahdaa dagaalka tooska ah ee u dhexeeya qowmiyadaha muslimiinta iyo maaragtay nasaarada xabashida ah iyo damaca maaragtay khaasatan qowmiyadda xabashidu ay xilligan ugu hanqaltaagayso ama isku dayeyso ama u sacyinayso inay qeyb horleh oo dhulkii mujtamaca muslimka ee geeska africa ka mid ahaa khaasatan dhulkii soomaaliyeeda inay ku qaadato qeybta labaad oo maaragtay ayaduna sidoo kale xaqiiqatan iftiiminaysa oo qeexaysa oo toosh ku ifinaysa waaqica maanta taagan iyo waxa ka khaldan iyo wejiyada maaragtay ay leedahay xumaanta iyo gaabiska sababay in maanta axmaar nasaaraahu maaragtay uu hanqaltaago inuu xeebtiisa ilac iyo baddii soomaaliyeed iyo dhulkii muslimiinta bariga africa uu qeybtii ugu dambeysay uu maanta ku taamayo inuu maaragtay xoog iyo qaab maaragtay runtii qaawani ah uu kula wareego iyo qeybta saddexaad oo tilmaamaysa xalka ayadoo taariikhda la eegaya iyo maanta wadciga lagu jira iyo waaqica rahman iyo casharadii iyo duruusaha maaragtay taariikhda iyo tagtada lagala dhex bixi karo ayadoo wax lagu qiimeynayo xalka maanta maaragtay arrintaasu ay leedahay oo maaragtay daawada u noqonaya ama u noqon kara waaqica foosha xun ee maanta taagan ee khaasatan mujtamacii soomaaligu uu ku sugan yahay oo maaragtay mujtamacanu diintiisii iyo dadnimadiisii iyo maxaanku yidhahdaa wax iska celintiisii iyo halgankiisii iyo jihaadkiisii iyo wixii uu taariikhiyan sharafta ku yeeshay inuu u noqdo ah iyo qaybta afraad oo u dambaysa oo ah runtii towjiihaad iyo maxaanku idhaahdaa baraarujin iyo fariin maaragtay mujtamaca muslimka ah ee mandiqadan degan iyo gaalada cadowga ah intaba maaragtay isku si ugu wajahan marka lasoo koobo runtii waa kelimad aan oran karo waxay ahayd kelimad uu jeediyey nin soo jeeda uu jeediyey uuna u jeediyey ummad huruda oo mas-uuliyaddeedii iyo taariikhdeedii iyo waaqiceeda iyo mustaqbalkeeda iyo wax kastoo ay ahayd inay ku dhaadato oo ay ilaashato oo u halganto u dagaalanto ummad ka huruda runtii uu intaaba maaragtay ku xasuusinayey uu ku baraarujinayey waxaan isdhihi karaa ama aan leeyahay ay iila muuqataa aan ku qiimeynayaa inay ahayd kelimad digniin u ah mujtamacan sidaa darteed marka lasoo gaabiyo si kooban waxay ahayd kelimad munaasib ah oo uu qaa'id muslim uu u jeediyey mujtamacan muslimka ah ee xilligan xaqiiqatan mas-uuliyaddiisii iyo qadaayaadkiisiiba ka hurda waa mahadsan tahay maxamuud shiiku wuxuu soo taxay cadaawadda ethoobiya iyo sida madaxda soo martay ay isaga dhexlayeen damaca badda soomaaliya wuxuu tilmaamay in la moogyahay arrinkaas haddaanan la moogeenna aanan si dhab ah looga jawaabin damacaas marka een maxaa u sababa dib u dhaca shacabka soomaalida dadka soomaaliyeed horta wadcigaas iyo runtii arintaas ama sifahaas iyo tilmaantaas uu amiiru ka bixiyey horta way ku tilmaaman yihiin xaqiiqatan way ku sifaysan yihiin waa arrin waaqic ah oo maanta markhaatimo doonto ah oo runtii maxaanku idhahdaa taagan waa arrin aan boqolkiiba boqol la oran karin laguma baraarugsana oo ay muuqato ilaa xad in lagu baraarugsan yahay haddana wax ficila iyo wax falcelina oo u dhigma yacni ficilka iyo falcelinta arrintaasu ay mudan tahay aan mujtamacii soomaaliyeed maxaan ku idhahdaa een aan laga haynin dhowr waxyaabood baan isleeyahay een sababaha ugu waaweyn ayay maaragtay yihiin ama lagu tilmaami karaa qodobka koowaad waxaa weeye mujtamacan waxaa jira arrimo dhowra oo mashquuliyey oo ka mashquuliyey qadaayaadkiisii ka mujtamac muslim ahaan uu lahaa mustaqbalkiisa muhiimadda u lahaa jiritaankiisa muhiimadda u lahaa taariikhdiisa iyo sooyaalkiisa muhiimadda u lahaa waxyaabo ka mashquuliyey baa jira ayna ugu horrayso arrinta maxaanku idhahdaa runtii jaahiliyadda ah ee ah qabaliyadda iyo in mujtamacii soomaaliyeed uu yahay maanta khaasatan uu ku sifaysan yahay mujtamac jifo-jifo iyo reerreer iyo qabiilqabiil isku haysta boqolkiiba boqol tootali aysan u muuqanin cadow ka baxsan oodda iyo reerka iyo qoyska iyo jifada deriska la'ah iyo wax khatar ahoo ka baxsan iyo maxaanku idhaahdaa wax een dagaal iyo sooyaal arrintaa la xiriiro oo ka baxsan aysan u muuqanin maanta waxaa xaqiiqo ah oo maxaanku idhaahdaa la wada ogsoon yahay gobol kasta oo soomaaliya degto een maaragtay in dagaal to marka laga reebo inta maaragtay xaragta shabaab mujaahidiin ay ka taliso in dagaal toos ahoo qabyaali oo uu ka socdo oo laba jifo iyo laba reer iyo laba qoysoo soomaaliyeedoo deris oo ay isku dagaalayaan oo xaqiiqatan marka la fiiriyo oo la qiimeeyo oo miisaan sax oo caafimaad qaba la saarayo waxay maanta isku haysataan oo la taaban kara aysan jirinin arrintaasu marka waa arrinta ugu weyn oo runtii ugu muhiimsan oo saamaynta taban ee ugu badan ku leh een maaragtay mas-uuliyadda koowaadna maaragtay een een ka qaadanaysa hurdada uu mujtamacanu ka hurdo yacni qadaayaadkiisii muhiimka ahaa ee awliyawayaadka iyo barayorityga koowaad iyo labaad iyo saddexaad ee lahaa oo ah arrin runtii tamartii mujtamacani lahaa iyo maxaanku idhahdaa garaadkiisii iyo tabaabushadiisii iyo maxaanku idhahdaa awooddiisii haddii ay noqoto mid caskariya iyo mid dhaqaale iyo mid fikirba yacni gudihiisa ku jeedshay cadowgii dibadda ahaa ee khaarijiga ahaana fursad een maaragtay runtii qaaliya u siiyey inuu meeshuu rabo iyo albaabku rabo iyo maxaanku idhaha madaqaduu rabo iyo gobolku rabo xilligu uu rabo uu soo galo yoolka uu rabo uu degsado yacni sida ugu dhaqsiyaha badanna uu isugu dayo wuxuu fushan karo inuu fushado arrintaasu waa arrin mujtamaca soomaaliyeed caqabadda koowaad oo arrintaa ka hortaagan ah arrinta labaad waxay tahay mujtamacaadka adduunku sida dabiici ah mujtamac kasta wuxuu leeyahay qiyaado iyo maxaanku idhaahdaa nukhbo aragtidiisa iyo dumuuxaadkiisa iyo maxaanku idhahdaa sooyaalkiisa iyo afkaartiisa xambaarsan mujtamaca muslimka ah nukhbadiisu waa culummada islaamka cidda maaragtay taariikhdiisa taqaana oo sooyaalkiisa ka warqabta afkaartiisa iyo qiyamkiisa iyo diintiisa cidda xambaarsan ee u taagan ee aqoonta ugu badan u leh waa culummada oo ku magacaaban arrintaa iyo doorkaa iyo maxaanku idhahdaa roolkaas leh culummadii soomaaliyeed marka ama dadkii magacaa watay marka laga soo raabo inta yar ee aan wada naqaano ee maanta yacni ayagu doorkii culummadu lahayd dhabarka u ridatay ee cadowgeedii iyo maxaanku idhahda cadowgii muslimka iyo cadowgii ummaddanba yacni dagaalka tooskaa kula jirta ee af iyo adinba kula dagaalamaysa marka laga soo tago dadkii magacaa lahaa ee culummada ku magacownaa ee mujtamacanu indhihiisu ay hayeen ee towjiiha iyo maxaanku idhaahdaa inay mujtamacan aragtidiisa iyo ficilkiisaba ay jiheeyeen doorkooda uu ahaa nasiib darra waxay noqdeen dad u adeegaya shisheeyaha cadowga ummaddan nasaarada xabashida dimuqraadiyad reer galbeed iyo maraykan iyo shisheeye iyo gaal kasta oo ummaddan iyo wuxuu aaminsan tahay iyo dhulkeeda iyo khayraadkeedaba maxaanku idhahdaa duulaanku ahaa sidaa darteed cagsiga arrintaas waxay noqdeen koox iyo jamaaco iyo guruub si joogta ah uga shaqaynaya seexinta iyo tadkhiiridda ummaddan uga shaqaynaya cadowgeedii in la qariyo ka shaqaynaya mabaadi'deedii in la tirtiro oo maxaanku idhahdaa mid walba dib loo qeexo ka shaqaynaya taariikhdeedii in la aasa ka shaqaynaya oo ka been sheegaya ninkii maxaanku idhahdaa u halgamayey oo u dagaalamayey oo la rabay in la tuso meesha iyo maxaanku idhahdaa kaalinta uu ugu jiro dagaalka ugu ba'an ku haya aflagaadada ugu badan ku haya ceebaynta iyo dhaleecaynta ugu badan ku haya arrintaa waxaa ka dhalatay mujtamacanu aragti ahaan inuu fahmi waayo cadowgiisu wuxuu yahay taariikhdiisii inay ka qarsoonto mustaqbalkiisa inuu saadaalin waayo oo natiijada ka dhalanaysa maanta sida uu u nool yahay inuu fahmi waayo oo labaatanka sano ee soo socota aan wax qiyaasa aan maaragtay laga haysan kontonka sane soo socota boqolka sane soo socota iska badaa warkeeda sidaa darteed qofka soomaaliga ah uu noqdo qof maaragtay aan xambaarsanayn yacni aqlamkaan eegaynaaye wax qadiyada aan qof aan xambaarsanayn dadki inay u bataan iska nool waxa uu ku fakarayaa ay tahay maxaan ku idhaahdaa waxyaabo runtii burburkiisa ka shaqaynaya beddelka baraarihiisa iyo horumarkiisa adduun iyo aakhiraba sidaa darteed maadaama la qabsaday oo indhihii mujtamacanu ay noqdeen dad ku jira gacanta cadowga mujtamacan bulshadan iyo ummaddani waxay awoodi weyday inay si dhab ah oo kama dambaysa ay ugu toosto oo ay ugu baraarugto oo indhaheedu ay u qabtaan yacni dhibaatada xaqiiqatan ay ku sugan tahay iyo wadciga maanta een maxaan ku idhahdaa rahmaan iyo meesha ay marayso qodobka saddexaad ummaddan waxaad mooddaa diinteedii iyo mabaadi'deedii iyo taariikhiyan waxay aaminsanayd in lagala dagaalamay oo si joogto ah la isugu dayayo oo dadaal aad u weyn loogu bixinayo in la saaro caqliyad boqolkiiba boqol ka soo horjeeda waxa ay yihiin oo tusaale ahaan maalin walba waxyaabaha maamulada dabadhilifka ah iyo madaxda maaragtay shisheeyaha kabaqaadka u ay ku soo celcelinayaan oo ummadda dhagahoodii ku badanaya oo ku soo noqnoqday oo laga dhaadhiciyay ilaa xad waxaa ka mid ah etoobiya inaysan cadowba ahayn waxaa la isku haystaa inaysan taariikh ahayn taariikh diineed iyo cadaawo diineedu inaysan meeshaan oolin dhibaatada waxaa wadaa ay shaksi idaacad ka hadlay ay yihiin tusaale ahaan malla zanaawi oo kale inuu dhibaato sameeyey tusaale ahaan abiy axmed oo kale arrin dulmi ah ama hadal dulmi ah inuu meel ka sheegay yacni tootaliba in meesha laga saaro oo mujtamacaanba lagala dagaalamayo fahankii iyo aragtidii ahayd waxa meesha yaalla oo maxaan ku idhaahdaa dagaalkani iyo damaca etoobiya iyo nasaarada xabashidu een maaragtay ay ku salaysan yihiin oo salka ku hayaan inay tahay taariikhdii usoo dhexaysay labadan mujtamac inay ayagu dad nasaara ah oo xabasho ah oo diintooda iyo maxaan ku idhaahdaa waxa ay aaminsan yihiin baadilkaa ku adadag inay yihiin in ay aaminsan yihiin mujtamacan iyo dhulkan iyo madiqadan geeska africa oo dhanba dhul ayagu ay leeyihiin inay tahay yoolka iyo meesha ugu dambaynta ay u socdaanna inay tahay inay dadkan laba ay u qaybiyaan koox ay nasaareeyaan oo diinta islaamka inta ka saareen ay ka saaraan nasaaro noqoto sida oramada qayb ka mid a ay ku sameeyeen sida qoomiyadaha sida xadiyada oo kale ay ku sameeyeen sida qoomiyado badan oo ay gaalaysiiyeen oo muslimiin ahaan jira ay ku sameeyeen iyo wixii nasaaroobi waaya in tootali la tirtiro maalin duhurkii inta meel lasoo tubo madaxa in laga wada guro labadaa kooxood inay mujtamacan maaragtay inay u qiimeeyaan xaqiiqada jirta ah inay taa tahay waxa maaragtay abiy axmed wada iyo yoolka u muuqda iyo waxa uu afkiisa ka qiranaya inay taa tahay malla zanaawi inuu taa uga horreeyey abiyana maaragtay uu ku daba joogo malla zanaawi inuu maaragtay mayla xayla maryamkii uu meesha ka qaatay uu arrintaa uga dayanayay oo oo maaragtay ay isku aragti ka yihiin xayla maryam xayla salaasi inuu uga dayanayay xayla salaasina uu miniliq iyo gaaladii ka soo horreysay iyo boqor kastoo xabashoo ina gumeedaha uu uga dayanayo qodobka afraad oo la tilmaami karaa wuxuu yahay mujtamac kasta iyo cid kasta maanta adduunka waxaa jirta cid u taagan afkaarteeda iyo waxa ay aaminsan tahay iyo qiyamkeeda iyo danaheeda iyo mustaqbalkeeda cid u taagan baa jirta ama nasaara ha ahaato ama buudiyiin eshiyaana ha ahaato ama xabashe ha ahaato ama maraykan ha ahaato ama ingiriis ha ahaato ama china ha ahaato mujtamacaadka ama mujtamac kastaa wuxuu ku dabafaylsan yahay oo aaminsan yahay oo dhegaystaa oo uu u dhagraariciyaa cidda qadiyadiisa u taagan soomaalida maanta waxaa haysata nasiib darra ah in loo shaydaneeyey ciddii qadiyadeeda u taagnayd magac kasta oo xun in loogu laqinay inay ugu yeerto ciddii qadiyadeeda u taagnayd masaafada ugu fog inay ka fogaato ciddii qadiyadeeda u taagnayd inay la culowdo taariikhdeedii iyo sooyaalkeedii iyo maxaan ku yidhahdaa majdigii ay lahayd iyo sharaftii iyo maxaan ku yidhahdaa wixii la rabay maanta inay higsato oo ay ku dhaadato cidda u taagan oo maanta raadinaysa oo u dagaalamaysa oo naf iyo maal af iyo adin yacni dhiig u daadinaysa in maanta magaca ugu xun iyo sifaha ugu xun iyo meesha ugu fog maaragtay laga istaajiyey maxaan ku yidhahdaa qadiyaadka noocaanta iyo arrinta noocaasa ee dadkii u taagnaa sidaa darteed mujtamacii uu noqday mujtamac seeyoon oo dhagala oo indhala oo aan garanaynin meel uu ka yimid iyo meel uu socdo iyo waxa maaragtay maanta uu faraha kula jira iyo shaqada uu hayo iyo qaabnololeedkiisu waxa uu yahay iyo waxa uu ka dhalanaya iyo mustaqbalka natiijada ka dhalanaysa noqonaya kelimadda sheekh abu cubaydah waxaa ku lifaaqnaa waxyaabo markhaati u ah mowduuca uu ka hadlaya sheekhu waxaa la arkayay taliyaha ciidanka ethoobiya maxaad ku qiimaynaysaa sida uu ula hadlay xasan sheekh madaxweynaha dowladda federaalka horta ninka askariga ah runtii taliyaha ciidanka xabashida nasaarada etoobiyahu horta miisaan kastoo la saaraba xasan sheekh aad iyo aad iyo aad buu u bahdila una yas sheegasho uu afka ka yirina maahane waa yasid dhab ah oo waxaa maanta xaqiiqo ah inta uu xasan sheekh ka sheegay xasan sheekh inuu ku sifaysan yahay kuna yasan yahay nasiib darada arrintaasu ay leedahayna waxa weeye jidkaasu inuu yahay jid uu xasan sheekh asagu doontay shalay ka hor inta uusan waxa uu maanta faraha kula jira faraha la gelin nin soomaali ah oo muslim ah oo maxaan ku idhaahdaa meel la yaqaano iyo asal la yaqaano iyo taariikh la yaqaano leh inuu ahaa laakiin uu doortay inuu dabaqoodhi axmaaro noqdo in uu maaragtay gunnimo iyo yasmid iyo maxaan ku idhaahdaa hoosayn iyo gunnimo uu ka doortay maaragtay wixii uu ku sifaysnaa oo uu u dhashay oo ilaahay uu dooray inuu ka doortay in asagu si waaqiciyana ficilkiisa iyo hadalkiisa qowlkiisa uu ku maaragtay muujiyey inuu ninka askariga ah ee xabashiga ah ee nasraaniga ah ee afkiisu urayo inuu ka hooseeyo inuu asagu tusay oo isu muujiyey maaragtay inuu u hogtay bakhtigoodii uu u sujuuday ayagu maaragtay markay ka hor yimaadaan uu hoos fiiriyey uu maaragtay dhabarka u goday markay ay maaragtay meel isugu yimaadaan ama ugu yeertaan jigjiga iyo dhulkii ay maaragtay gumaysiga ku haysteen ee soomaaliyeed sidaa darteed xasan sheekh maxamuud doorasho asagu uu doortay iyo waddo uu maray iyo ficil iyo qowl uu la yimid ayaa maaragtay geyeysiiyey oo natiijada ka dhalatay ay noqotay in axmaar yasan oo ilaahay yasay inuu sii yasa asaga oo uu kasii hooseeyo yacni soomaali waxay ku mahdaa ri walba shilalka isa saartay ku qalanta shilalkaasuu isa saaray asagaa iska hoos mariyey inagumeed kasta yugandhiis iyo nasraaniga musafani iyo kenyaan iyo xabasha afka urayo iyo inagumeed kasta oo gaal ah asagaa iska hoos mariyey waa gar markaa inay xaqiiqatan ay yasaan diintiisiibuu ka tegey dadkiisiibuu ka tegey wadankiisiibuu maxaanku idhaahdaa baylaha uu uga dhigay shisheeye kasta wax kasta oo damac kasta oo xun ahoo loola yimaaduu saxiixay wax kasta oo hooseeyo buu maaragta oo loola yimid buu saxiixay oo aqbalay yacni nin kasta oo uu asal ahaan asagu ka sarreeyey buu madaxa u raariciyey wax diidaya marka ma jirto in maaragta sidaa loo yeeso uu axmaarkaa sidaa uga hooseeyo dadkuna ugu dambaynta waa bini'aadan qof walbana meeshuu isdhigo ninkii muslim noqda oo cisooba oo diinta iyo ilaahay hidaayadii bini'aadankan uu soo dejiyey iyo dariiqu uu ugu talagalay qaata wuu cisoobaya oo sharaf buu yeelanaya dariiq kaa ka duwan ninkii qaataana dee wuu duloobaya ilaahay axmaarada sidooda soomaalida ugama shecla ninka axmaarka ah ee maanta askarigaasu hadduu muslim noqdo nin cisaysan buu noqonayaa nin soomaaliya oo kaab kaab muslim u ah oo cisaysnaa hadduu gaalnimo doorto oo dimuqraadiyad iyo dabaqoodhinimo iyo maxaan ku rahdaa allaadiiniyad iyo cilmaaniyad uu doortana wuu dulloobayaa cid kasta oo yasnayd buu ka yasnaanaya ee ka hoos maraya sidaa darteed anqow isku dhuftay asagaa u dhitiyey soomaalidu tirahda anqow uu isku dhuftay ayuu xasan sheekh maanta u dhuftinayaa mujtamaca soomaaliyeed afkoodana kuma hadlo umana taliyo madaxweynena uma aha kumana qanacsana taariikh iyo aragti iyo mabda iyo maxaan ku idhahdaa ficilna kuma matalo dadka soomaaliyeed taariikhdooda iyo sooyaalkooda iyo qiyamkooda iyo waaqicooda iyo mustaqbalkooda cidda maanta u taagan oo maxaan ku idhahdaa sidii lagu yaqaanay iyo doorkii laga rabay ka qaadanayso oo hoggaanka u waa maxaan ku idhahdaa waa abu cubayda iyo amiirka xarakatu shabaabulmujaahidiin iyo nin kasta oo muslima oo casiizun bidiinihi ah oo maxaan ku idhahdaa aaminsan oo u taagan oo u dagaalamaya wixii awoowayaashiisii muslimiinta ahaayoo axmed guray iyo sayid maxamed cabdilla xasan iyo sheekh bashiir iyo sheekh xasan barsane ay ka midka ahaayeen wixii ay aaminsanaayeen aaminsan oo raggaa ku daba fayshan maxaan ku idhahdaa weeye nasaaraduna way og tahay muslimiintuna way og yihiin sidaa darteed aflagaadada iyo cayda iyo yasmada xasan sheekh la yasay aflagaado iyo cay iyo yasmo xasan maxaan ku idhahdaa ummadda soomaaliyeed ku wajahan maaha ummadda soomaaliyeedna way og tahay cidda ay arrintaasi ka imaanaysaana way og tahay sababtoo ah yacni haddii xasan sheekh maxamuud uu u sujuudo waxaa jira wiilal dhallinyaro ah oo maxaan ku idhahdaa shan iyo toban jira ah oo hal goob saddex boqoloo askari maxaan ku idhahdaa madaxa uga jaray hal maalina dhowr saaca gudahood sidaa darteed way kala garanayaan labadaas way u kala saaranta waxa ay kala yihiin iyo midka muslimka ah iyo midka axmed guray ku abtirsanaya iyo midka aan ku abtirsanayn cadowgu iyo nasaarada iyo xabashidu iyo maxaan kula ibraahim ninka hebel jula taliyaha ciidamada xabashidu way kala garanayaan annaguna waan kala garanaynaa waa hagaag dhegaystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka diiradda jimcaha oo aan maanta ku falanqaynayno kelimadii uu toddobaadkan jeediyey amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana nagala qayb gelaya aqoon-yahan maxamuud ugaas maxamuud sheekhu wuxuu tilmaamay arrinta qabyaaladda iyo maamul goboleedyada inay yihiin wax xun oo dadka soomaaliyeed ka mashquulinaya cadowgooda muxuu yahay doorka ethoobiya ee ku aadan arrintan
arrintaas horta tusaalaha ugu fiican oo ay leedahay waa kilib kelmadda ka mid ah oo ah nin soomaali ah oo xamar jooga oo ka ganacsada sheegayana lacag badan inuu ka sameeyey maxaan ku idhaahdaa daabicista magacyadii qabiilada iyo maamul goboleedyada uu ku daabacayo funaanadaha maaliyadda loo yaqaano ama kooxuhu iyo tiimamka kubadda ciyaara ay leeyihiin iyo maxaanku irahdaa waxyaabaha la midka ah iyo calamada maxaanku irahdaa qabiilooyinka iyo maamul gobolladu ay ay kala leeyihiin xaqiiqatan etoobiya ninkaas faa'iidada iyo maxaanku irahdaa aragtida uu ninkaasu calamada iyo qabiilka soomaaliga iyo maxaanku irahdaa dareenka qofka soomaaliga ka haysto ayay xabashida iyo nasaarada iyo cadowga mujtamacani ay ka haystaan taariikhiyan iyo historically marka dib loogu laabtana meesha iyo albaabka ugu fiican ee ugu ballaaran ee cadaawuhu ummaddan ka soo galaana waa meeshaas qofka soomaaliga ah waxaad moodaa maantay iyo shalay yacni iyo taariikhdiisa markii dib loo fiiriyaba meesha uu ka nugul yahay iyo nuqdatu dacfigiisu inay tahay ree hebel baa cadow ku ah ee iska ilaali ee la dagaalan hubkan iyo qorigan inta qaadatid yacni inuu markaa hilmaamayo oo uu iloobayo wax kasta oo taariikhoo wanaagsan oo uu lahaa cadow kasta oo soo jeereenaho uu lahaa qadiyad kasta oo uga muhiimsanayd awliyaadna ka lahayd yacni maxaanku irahdaa qadiyadda iyo xamaasadda iyo maxaanku irahdaa arrinta jaahiliga ee maxaanku irahdaa casabiyadda qabiilka ah sidaa darteed etoobiya way fahamsan tahay nasaarada caalamku way fahamsan tahay reer galbeedka iyo shisheeyuhu waa arrin ay daraasiyeeyeen oo boqol sano ka hor ay buugaagtooda maaragtay ku qoran oo riboodyada askartoodii iyo nimankii maxaanku irahdaa dhulmareernada ah oo qarnigii sagaaliyo labaatanaad dhexdiisii ay ku soo gudbiyeen in meesha ugu nugul iyo albaabka ugu weyn oo mujtamacan soomaaliyeed laga geli karo oo laga furfuri karo oo laga kala qaybin kara ay tahay casabiyadda qabiilka in laga abbaaro oo reerba reerka ugu dhow cadow loogu tuso oo hubka loogu dhiibo oo maxaanku irahdaa loo caayo maxaanku irahdaa kan markii laga tagana kii ku xigay sidoo kale intii kan la yiri lagu yiraahdo si tabartoodii iyo awoodoodii iyo takhdiidkoodii iyo maxaanku irahdaa ciidankoodii iyo dhallinyaradoodii iyo dagaalyahankooduba uu maaragtay u noqdo mid ku mashquulsan yacni isla meeshii iyo ceelkii iyo aqalkii ku xigaya ay deriska ahaayeen ood wadaagta ahaayeene abtiga iyo maxaanku irahdaa ininlayaalka ay ku kala ahaayeen sidaa darteed waa cilad iyo maxaanku irahdaa arrimaha runtii liidash meelaha uu mujtamacani maaragtay uu ka liito uu ka nugal yahay cadowgiisuna uu fahmay mar kastana maxaanku irahdaa uu ka soo galo maamul goboleedyadu sidaa darteed yacni arrin accidental ah ma ahan in qabiil lagu beys gareeyey yacni waa arrin laga fakeray ay kala dhaxleen maamuladii iyo boqoradeeda kala dambeeyey ee nasaarada xabashidu ay kala dhexleen yacni muddadaa dheerna ay ka soo shaqaynayeen oo maalin walba heer ay soo marinayeen in qabiil qabiil iyo jifo jifo iyo reerreer maaragtay lagu kala furo lagu kala qoqobo xataa calamo iyo dowlado loogu sameeyo si yacni gobolka bari uu gobolka nugaal isaga ilaaliyo gobolka togdheerna uu gobolka waqooyi galbeed ama gobolka awdal uu isaga ilaaliyo maxaanku idhahdaa hiiraanna ay mudug iyo galgaduud ula colowdo xamarna ay shabeellooyinka maxaanku idhahdaa cadow taariikhiya een ugu aragto maanta waxaa xaqiiqo ah oo maxaanku idhahda kelmadda dhexdeeda kilibyada lasoo geliyeyna lagu soo gudbiyey meel kastana ku caanbax maaragtay wax lagu shaaciyo lagu baahiye ah yacni baydhabo maanta ninka dabaqoodhiga maaragtay etoobiya u joogaa inuu ku qanacsan yahay baydhabo in adisababa maanta laga xukumo kan garowe joogaana uu ku qanacsan yahay garowe inay maxaanku irahdaa ay harar hoos tagto oo ay ku biirto dhulkii harar hoos tegi jiray ee xabashidu maaragtay ay maanta gibirka ka qaadato hargeysa midka joogaana uu intaba kasii fog yahay xamar kuwa jooga laftigoodu ay mas'alatu waqti tahay inay arrintaas sideeda ay maaragtay ay way aqbalsan yihiin oo way aaminsan yihiin inay soo shaac bixiyaan oo ay ku dhawaaqaan ayay mas'alatu waqtin tahay sidaa darteed yacni waa nasiib darro in mujtamacani uu fahmi waayo meesha laga soo galayo iyo albaabka cadowgiisa taariikhiyan historically u furani inuu arrintan iyo mas'aladan yahay in uu mujtamacani fahmo cadowgiisu inuusan ahayn ruuxa iyo qabiilka iyo reerka soomaaliyeed oo wadaagta la ahe uu yahay midka taariikhdu barayso oo mabaadi'du barayso oo diintu barayso oo qiyamkiisu maxaanku irahdaa ay barayaan waa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan ku dhownahay amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sida aad og tahay wuxuu kelimidiisa gundhig uga dhigay aayad qur-aan ah etoobiya iyo soomaaliyana waxa ay isku haystaan wuxuu ku tilmaamay wax ka weyn bad dhulka soomaaliyeed iyo wixii la mid ah arrintaas ka warran shacabka etoobiya iyo shacabka soomaalidu si dhaba ma u wada og yihiin horta shacabka dad badanoo horta yacni xaqiiqatan waxaan la mucaamilay xabashi ah oo nasaaro ah oo ilaa xad tiradoodu ay gaarsiisan tahay heer lagu qiimayn karo waxa shacabka nasraaniga ah ee xabashidahu ay aaminsan yihiin waxaan xaqiiqatan ka arkay cid kasta oo la macaamishayna aan aaminsanahay inay ka aragtay sida taariikhda aan ka waramayno ama labadan maxaan ku idhaahdaa mujtamac u dhaxaysa sida ay uga warqabaan oo u og yihiin oo ay u xasuusan yihiin oo maaragtay qaybtii ayaga ku jiiftayna ay uga caraysan yihiin oo aarashadeeda ay niyadda uga hayaan qaybtii ay gacan ku gacan sarreeyeen ayaguna ay ugu faraxsan yihiin oo ay uga sheekaynayaan oo niyadda ay ku- eh, maaragta ugu dhisanayaan waxa keliya ee nasiib darradu ku dhacday iyo cidda jabtay iyo cidda taariikhdeedii loo dacareeyey ka siibatay ee ka ordaysa waa soomaalida maanta nasiib darro cidda maanta laga dhaadhicinayo etoobiya wixiina laynayey ee na xasuuqayay toban shan iyo toban sano ka hor etoobiya ma ahayna malla zanaawi buu ahaa cidda laga dhaadhiciyey waa soomaalida xabashidu waxay aaminsan tahay malla zanaawi iyo abiy axmed iyo xaylo maryam dhisaleen mililiq inuu aabba u ahaa oo ay isku aragti ahaayeenoo niman nasaare oo xabashi ay yihiin aragtidooduna ay abasiiniya iyo nasraaniyad iyo kiniisadda ortodokska ay tahay oo ka shidaal qaadato oo ay ka duulayso waxa maalin walba maxaan ku dhahdaa calan beelan loo lulayo oo maalin walba diin cusub la gelinayo oo maalin walba cadow hoorle la tusayo oo maalin walba heer hees hoorle loo qaadaya waa soomaalida ee inkaartu ku dhacday ilaa haddana fahmila yacni ka cararitaanka ay taariikhdeedii ka cararaysa wax natiijo inaysan ka gaarin ilaa hadda fahmila nasaarada xabashadu way og tahay aqoon-yahankeedaa og nasraanigeeda kiniisadda joogaa og qayskeedaa og taliyaheeda ciidankaa og askariga jaahilka ah ee qoriga ah ka hawataa og islaanta beerta beeranaysaa og kulligoodba ogowna mujtamac ka damiinsan oo caalamka kuma noola xabashida mujtamac ka damiinsan oo ka fahan xun oo caalamka kuma noola ayadoo sidaasay haddana og yihiin taariikhdoodii oo ay ka dheragsan yihiin oo ay ku taamayaan wixii ka khaldamay berina inay saxaan wixii ay ku gacan sarreeyeenna sidoodii ay u soo celiyaan mar kale soomaalidu nasiib darro hoggaankeeda oo xumaaday oo een, maxaan ku idhahdaa dabaqoodhi noqday ilaa xilligaas darteed way ka duwan tahay sida oo taariikhdeedii wayna hilmaansan tahay wayna ka boodsan tahay maxamuud ugaas gunaanadkii kelimada shiiku wuxuu fariin u diray dadka muslimiinta ah gaar ahaan soomaalida oo ay uga horreeyaan dhallinyarada Een, marka baaqaa sidee kula tahay inuu qofka soomaaliga ah uga jawaabo jawaabta su-aashaas waxaan isleeyahay waa meeshii laga oran jiray sadar muuqda een, su-aal ka dhan sababtu waxaa weeye cidduu doonaba ha ahaado qof bini'aadana oo badbaadadaadii adduun iyo aakhiro kuugu yeeray oo kuugu baaqay oo ku tusiyey oo kuugu gacanhatiyey oo kuugu baraarujiyey oo kaaga digay sabab yacni arrintaa aad u qaadan weydo ama ay gar u noqon weydaa xaqiiqatan ma jirto kelimadaas iyo hadaljeedintaasu een, waxaan aaminsanahay boqolkiiba boqol in ay tahay arrin gar ku ah maanta waajib qof kasta oo soomaali ah oo muslim oo garaadkiisa iyo maskaxdiisu ay caafimaad qabaan waajib saarana ah inuu maaragtay ka jawaabo een, maxaan ku idhahdaa inay tahay sababtoo ah yacni muhiimadda la eegaya waxa weye qofkani muxuu kaala hadlaya amiirka xarakatu shabaab almujaahidiin sheekh abu cubayda muxuu kala hadlayaa mujtamacan muslimka ah ee soomaaliyeed iyo dhallinyaradiisa iyo cuqaashiisa iyo culimmadiisa iyo odayaashiisa muxuu kala hadlay wuxuu kala hadlayaa mustaqbalkoodii wuxuu kala hadlayaa taariikhdoodii wuxuu kala hadlayaa badbaadadooda wuxuu kala hadlayaa daaweynta waaqicooda faasha xun ee ay maanta ku sugan yihiin wuxuu kala hadlayaa sifihii iyo qaabkii ay ku soo ceshan lahaayeen sharaftoodii ay ayagu ka lugeeyeen oo ka tageen wuxuu kala hadlayaa sida ay uga hoos bixi lahaayeen gumaysiga iyo kabta cagta ninka nasraaniga ah ee xabashiga ah si ay uga hoos bixi lahaayeen sidaa darteed sabab aan loo dhegaysan oo aan looga garaabin oo aan looga jawaabin yacni baaqaas iyo arrintaas iyo kelimadaasi xaqiiqatan een ma jirto waa gar sheekhu iyo amiirku uu arrintaa u leeyahay xaqiiqatan yacni xujana ku ah mujtamaca soomaaliyeed dhammaantiis aniguna aan qayb ka ahay iyo cid kasta oo ilaa hadda aan si toosa qayb uga ahayn yacni halganka lagula jiro gumaysiga wejiyada badan ee dhulkii iyo khayraadkii iyo diintii iyo qiyamkii iyo mustaqbalkii mujtamacan muslimka ee soomaaliyeed iyo maxaan ku idhahda mujtamaca muslimka ee bariga afrika duulaanka ku ah waxaan kusoo gabagabaynayaa een, dhulkani een, sida amiirku sheegay mararka horreysana uu iftiimiyey yacni culummada een, maxaan ku idhahdaa diinta ka run sheegtay odayaasha aragtida leh dadka maxaan ku idhahdaa waaqica maanta ka warqaba ay tilmaamayaan tilmaamayeenna labaatankii sane ee u dambeysay ku qaylinayeen ay ku xabeebteen mujtamacan iyo ummaddan iyo dhulkani waa dhul lagu soo duulay dhul lagu soo duulay iyo mujtamac cadowgiisii kusoo duulayna laba mid unbuu noqonayaa noqonna jira taariikhda mid saddexaadna ma jirto inuu isdifaaco oo tabartiisa iyo awooddiisa iyo waxa uu haysto iyo imkaaniyaadkiisa inta miiska saarto uu isdifaaco oo uu dhimashada dulli ka doorbido iyo in la qabsado oo dullinimada iyo gumaysiga iyo dulaysiga mujtamacaadka la qabsaday la badi jiray ama la bado maaragta asaguna uu qeyb ka noqdo oo uu dhadhamiyo kharaarka gunnimadu ay leedahay inuu maaragta la dhadhan siiyo labadaa wax ka dhexeeya ma jirto sheekh abu cubayda iyo amiirka xarakatu shabaab almujaahidiin iyo xarakatu shabaab almujaahidiin qiyaadadeeda iyo maxaan ku yidhahdaa ciidankeedu iyo maamulkeedu iyo siyaasiyiinteedu barnaamijkaas way fahmeen go'aan iyo ficil bay ka qaateen ummaddii soomaaliyeed iyo mujtamacii muslimka intiisii kalena way ugu yeereen sidaa darteed ayagu way garowsadeen wixii maaragtay u ekoonaa way ku dhaqaaqeen waajibkii ka saarnaa waxaridalmu'miniinana way guteen cidda marka xijadu ku foorarto oo maxaan ku idhahdaa waajibkaasu saaran yahay waa cidda ilaa hadda aan barnaamijkaas iyo su'aashaas iyo xujadaas iyo baaqaas aan ka jawaabinin meeshay doonta ha joogto magacay doonta ha noqoto karaankeedu intuu doono maxaan ku idhahdaa ha gaarsiisnaato dabcan bini'aadanka iyo mujtamaca iyo bulshadoo dhan hal mara maalin inay safka soo buuxiyaan hal saacad hal maalin hal goob suurtagal ma ah laakiin waxaa suurtagal ah oo waajib ah ugu yaraan qofka soomaaliga ah oo meesha uu taagan yahay da- daqiiqadan iyo saacaddan iyo xilligan inuu calaamad su'aal saaro oo uu isweydiiyo horta duulaankan mujtamaciisii ku wajahan ma qayb buu ka yahay mise bannaanku ka yahay haddii isagoo naftiisa run ka sheegaya ay u soo baxdo inuu duulaankaba qayb ka yahay oo uu nasaarada iyo xabashida iyo gaalada iyo reer galbeedka iyo dimuqraadiyiinta inuu taageero u yahay ay u soo baxdo hadda waajibka koowaad ee saarani waa inuu arrinta dhinac uga istaago oo uu safkaa ka baxo oo uu halkaa iska soxo oo duulaankii dadkiisii iyo gurigiisii ku wajahnaa uu dhinac uga baxo uusan qayb ka noqonay wixii taageeraha uu siinayey iyo qaab kastuu qayb uga ahaaba uu meesha ka saaro arrinta labaadna waxaa weeye karaankiisa duruuftiisa shakhsiga asagoo ku xisaabtamaya sida ugu dhaqsiyaha badan xilliga ugu sokaysa ee uu awoodo arrintaas iyo difaaca waddankiisa iyo mustaqbalkiisa iyo mustaqbalka caruurtiisa waxa uu awoodo oo karaankiisa ah oo ilaahay la ogya inuu ka geysto qof kasta m- oo soomaaliya oo muslima yacni mas-uuliyadda saarani shiikhuna ugu baaqay aniguna aan xoojinayo cid kasta oo soomaali ahoo qadiyaddanu ay taabanayso oo garowsanina ay maaragtay xoojinaysaa waa intaa intaasaan kusoo koobaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhegaystayaal guud ahaana intaa ayaan ku soo gebagabanaynaa barnaamijka diiradda jamcaha oo aan maanta ku falanqaynay kelimadii oo toddobaadkan jeediyey amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh axmed cumar abu cubayda waxaana marti inoogu ahaa aqoon-yahan maxamuud ugaas tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mida waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
يوم كان الكتاب في قلوب الشباب هاديا للصواب يستذل الصيام يوم كان الكتاب في قلوب الشباب أمة لم تهن كيف أمست إذا مرتعا للفتن مزقتها المحن دب فيها الوهن شرداتها المحن أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون